dhaba horta waxaa la rabaa in oo loo dhiso muxuu ahaa maamul goboleed marka si ayaa laysku maandaafsan yahay laba group ayaa ka jirto groupna maaragtay lix gobol ayay aaminsan yihiin oo maamulkoodii waa ku dhawaaqeen oo way sameyseen madaxweyne madaxweyne ku-xigeen muxuu ahaa guddoomiye baarlamaan ku-xigeenkiisa odayaasha qasanka guddoomiyahooda iyo ku-xigeenadooda golahood wasiirada waxaasi kulli way samaysan bay dhaba joogaan waxaa kaloo barbar socotaa golo saddex gobol layidhi oo ayadan ay wataan oo baa-i boqol iyo shabeellaa hoose ah jirar badan ayay wadaan marka dadka magaalada baydhabo ku nool iyo inta badan maaragtay muxuu ahaa dadka koobsata ku noolba saddexdaasito gobol maaragtay aada iyo aad ayaa loo saluugsan yahay dowladdana maaragtay muxuu ahaa inay xoog ku meel marisay rabtaa shacbigana waa kasoo horjeedaan marka isfaham la-aan ayaa ka jirta meesha xataa in meel dhexe laisugu yimaado ilaa iyo hadda ma lahayo qolaweli walba meesheedii ayay taagan tahay kuwana waxay leeyihin anaga jiraan qabanayna dib ofiisiin ah kuwa kalena ayagana waxay leeyihin anaga maamulkeena waa disan yahay waa shaqeynahayaa marka khilaaf noocaasi ayaa ka jira baydhabo kunool noqoshada muxuaha qolyaha dawladda ka socda wax saas i weyn oy soo kordhinayaan male dhowr jeer ay tageen ay ku noqdeen kasoo noqdeen ay ku noqdeen xabasaas ay hadda maarata ay kusoo kordhiyeen ma jiraan wax isbedel ah oo ay keeneen ma jiraan ama horumar ah waayahay marka maxaa keenaad isleedahay in mas-uuliyiin ka tirsan dawladda ay ku laalaabtaan magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa la isla fahmi laayahay oo maarata isla jaan qaadi laayahay shacabka ku nool muxuu ahaa mathalanba magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda iyo mas-uuliyiinta dawladda oo maarata muxua wasiiro iyo ku-xigeen iyo qaar xildhibaane oo meesha tegaayo way isfahmi la-yihiin waa inay isla jaan qaadi la-yihiin iyo maamulka kaleoo meesha ka dhisan muxuu ahaa anaga kale waxaan soo jeedinay maadaama deegaankaasi deegaankeena u yahay in shir dib usiisiin ah la qabto oo shucuubta arrimahaasiisa dhan kuteeya ay maarata muxuu ahaa waxgaradkoodii iyo aqoon-yahanadoodii iyo odayaashoodii dhaqanka iyo culimaada diinka iyo haweenka iyo dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan bulshada isugu yimaadaan oo muxuu ahaa la qaato muxuu ahaa hal meel ku raaco waxaad moodaa qolada dawladda ka socotana waa ka gooftanineyn oo ma rabaano qolyaha kalena anaga maarata diyaaranahay oo education wixii ku saabsan laakiin maamulkeena waa dhisan yahay si oo maaragtay dowlad goboleed dhisan oo kale ayaan uga qeybgelaynaa shirka iyo iyaguna taagan yihiin marka weli jahwareer badan ayaa ka jiro baydhaba
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu furay shir gogol xaar u ah maamul saddex gobol ka kooban haddii arrintaa ay hirgasho baydhabo maxaa laga filan karaa ma hirgelayso arrintaasiso hadii oo la kasbayo waa gaarkeed haddii la kasbana waxaa dhici kartaa maarata muxuu ahaa inuu isdhac yimaado oo oo dagaal meesha maarata muxuu ahaa uu ka bilowdo qola diisan iyo qola maarata muxuu ahaa saddexda gobol difaaci si markaa khilaafaadku inuu sii ballaarto iyo dagaalka looga hortago maxaad u aragtaa xalka inuu ku jiro
halka wuxuu ku jiraa in sisigosiisiin ah la qabto oo ballaaran way kasoo wada qeybgalaan qeybaha maarata muxuu ahaa kuteeya deegaanadaasi oo dhan qeybaha bulshada oo dhan ay ka kooban yihiin horaan kugu sheegay maarata muxuaha sida aqoon-yahanada culimaadiinta haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka waxgararka ganacsatada cid alaale cidii markaasiso maarata muxuu ahaa danaynayso arrimaha maarata muxuu ahaa goboladaasi silweynahaasiso in la qabto sirkaasi isaga ah markaa go-aanadii kasoo baxaan oo dadkaasi ay isku raacaan in maarata muxuu ahaa lagu jaangooyo qaabka la doonayo in loo dhiso maarata muxuu ahaa dawlad goboleedka goboladaasi koonfurta ah laakiin haddii qof rabitaankiisii shaksiyadeed keliya waa la tixgelinaa haddii la yidhaahdo ama koox maarata muxuu ahaa ayaa la taageeraa la yidhaahdo waxaa imaanaya koox kale oo kasoo horjeedo taasna waxaaway dhibaata keenaysaa marka si aan dhibkaasi u dhicin dawladdan waxaan ugu baaqaynaa in ay maarata muxuu ahaa faragelinta faraha badan leh ay ka dahayso iyo cadaadiska ay ku hayso shucuubta muxuu ahaa deegaanadaasi ku nool isla markaana ay u furto maarata muxuu ahaa wadahadal ayadoo maarata doorkeeda uu yahay tasiilaad iyo fududeyn loo baahan yahay keliya inay samayso ee ayna iyada u akrinin dadka laakiin rabitaanka ayagoo rabitaankoodii wax walba ay ku yimaadaan ayagoo ay isafgartaan oo ay heysiiyaan wixii ay ku heysiiyaanna markaa ay maartay muxuuha samaystaan wax dhib ah oo ka imaanaa ma jirto haddii arrinta sidaa maartay muxuuha la yeelo